أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يُ- الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tafsiru suurati الnml suuratu الnmli tafsiirkeeda weeyaan meeshaan ayaan casharkeena uu caawa ka bilaabmayaa suuradda bilowgeeda suuratu الnmli waa suura makiya bilaa khilaafin oo qur-aankii qabla اlhijra soo degay ayay ahayd aqraadda waaweyn ee suuradda markaa ama laga rabo waxa ay tahay qudrada rabbi subxaanahu wa tacaala iyo rabbinimadiisa oo lagu xiraayo uluuhiyadiisa bacdiga iyo isu soo bixinta iyo dacwadii rususha wax ka mid ah mulkiga alle sida uu u weyn yahay oo haddii uu doono ciddou doonana uu siin karo wixii uu ka si- ee, wixii markaa yacni isaga uu la doono uu ciddou doono ka siin karo dadka qaar in aada mulkigooda loo badiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dabaylaha iyo uu u sakhiray qaar eh, isla markaana cilmi badan uu baray nubuwo iyo nebinimo uu ugu daray sida nebiyullaahi sulaymaan oo kale xayawaanka qaarkiis codkooda iyo sawdkooda waxaa lagu laga wado ama lagu jeedo inuu markaa baray ilaahay subxaanahu wa tacaala taana hadda waxay tusaysaa allihii intaa qof bani aadama u sameeyey isagu inuu ka badan haysto ayaan shaki ku jirin Eh, macaanidaas baa marka aayadda ku ji- eh, suuradda ku jirto qur-aanka marka makiga usuusha iimaanka ayay suuradda aada u yacni u taabanaysaa ama bacdigii aakhira ha noqdo ama eh, ilaahay oo la rumeeyo rususha oo la rumeeyo ha noqoto Eh, magaca suuraddana suuratu namle qisadaa marka meeshaa ku jirto oo eh, casharkaba ku jirta ayaa marka eh, loogu magac daray yaa ayuha namlu dkhuluu masaakinakum laa yaxdimanakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi اraxmaani اraxiim taasiin tilka taadaasi aayaatu lqur'aani qur-aanka aayadihiisii waaye wa kitaabin kitaab aayadihiisu weeyaan kitaabka oo mubiinin wax caddaynayo hudan haadiyatan xaal ay tahay aayadahaasu tu hanuuninayso wa bushraa wa mubashiratan xaal ay tahay mid bishaaraynayso lilmu'miniina u bishaaraynayso aladiina kuwii u bishaaraynayso yuqiimuuna oogayeen asalaata salaada oogayeen wa yu-tuuna siinayeen azakaata sakadana siinayeen wahum iyaguna bilaakhirati aakhirada hum iyaga yuuqinuuna yaqiininayeen kuwaabaa marka hanuun iyo bishaaro iyo ay u tahay marka alla wuxuu yidhi tilka qur-aankii buu ka waramayaa marka tilka taadaasi aayaatu lqur'aani qur-aanka aayadihiisii waaye wa kitaabin kitaab aayadihiis waaye wa kitaabin alqur'aani bay ku cadfan tahay wa kitaabin kitaab aayadihiis weeyaan taasi kitaabka oo mubiinin cad oo isaga wax caddaynaya oo dadka masaalixdooda u caddaynayo sacaadadooda aakhirey adduun u caddaynayo cadaaladii u caddaynayo waa kitaab marka cad oo wax caddaynayo hudan iyo wa bushraa waxaa ku bannaan laba icraab in la nasbiyo oo markaa xaalo ahaan loo nasbiyo oo aayaat aayaatul qur'aani aayaadka laga xaaleeyo oo markaa ay noqoto hudan haadiyatan aayadu aayaduhu xaal ay yihiin kuwii hanuuninayo wa bushraa wa mubashiratan xaal ay tahay aayaduhu tu bishaaraynayso ile bishaarada iyo hanuunka aayadihii bay ku dhex jiraane waxaa kaloo bannaan in fii maxalli rafcin khabar laga dhigo mubtadana loo soo qadaro macnuhuna markaa uu noqdo eh, oo markaa la yidhaha huwa isagu hudan hanuun waaye qur-aanku wa bushraa bishaaro waaye lilmu'miniina uu yahay labadaas icraabba marka way bannaan tahay ayb ee hanuunka mu'miniinta keliya miyuu u yahay gaaladaba hanuun waa u yahay qur-aankee leanna hanuunku hidaayada waa dilaala iyo wax tusin waay wax tusinna qur-aanka gaal iyo muslimba waxbaa ugu filan yahay maxaa laga wadaa marka marka lilmu'miniina la leeyahay iyagaa ku dheefsanaya kuwan kale iyagu dariiqa unbau tusayaa laakiin ma hanuunayaano hanuunkii tawfiiq ma u helayaan laakiin tawfiiqda waxa uu helayaa waa mu'miniinta aladiina kuwii ayay aayadahani kuwa hanuuninaya u bishaareynaya ay u yihiin aladiina kuwa yuqiimuuna oogayaan asalaata salaada kuwa oogayo wa yu-tuuna siinayaan azakaata zakada siinayaan oo labadaa tilmaan kuwa leh bay bishaaro aayaduhu u yihiin hanuun ay aayaduhu hanuuninayaanna kuwaas bay hanuuninayaan wahum iyaguna yuuqinuuna wahum iyagu bilaakhirati aakhirada hum iyaga yuuqinuuna yaqiininayaan kuwa aakhiro rumaysan ee salaadiina oogayo salaadii ilaalinayo sakadii maalkoodii ka siinayo ka bixinayo kuwaas bay aayadahani hanuunin iyo u yihiin iyo bishaaraba ay u yihiin in aladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati zayannaa lahum acmaalahum fahum yacmahuun ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin zayannaa waanu u qurxinay lahum iyaga acmaalahum acmaashoodii baan u qurxinay fahum iyagu yacmahuuna kuwii wareersan oo noqnoqonaya waayo oo baadida dhexdeeda ku noqnoqonaya ayb ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lahum oo u sugnaaday iyaga suu-ul cadaabi cadaabka kiisa xun wahum iyaguna fil aakhirati aakhirada dhexdeeda hum iyagu al aksaruuna kuwa khasaaro badan wa ayb qoladii wanaagsanaa markii la tilmaamay kuwii xumaabaa alla uu tilmaamayaa wuxuuna ku tilmaamay dad shaydaanku acmaashooda u qurxiyey ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin zayannaa lahum waxaan u qurxinay acmaalahum acmaashoodii baan u qurxinay acmaashu marka waa tee ay xasan xababnaa ilayhim waxaan jeclaysiinay qabiixa acmaalihim acmaashooda xunxun wasahalnaa dalika calayhim waanan u fududaynay ayb xaqiiqa marka waxay tahay aayaddu waxaa dhinac ay ka tahay ama ay dhinac ka tusaysaa qofka xumaado sharta iyo khayrka labadaba inuu ilaahay abuuro maxaa yeeley kuwan xumaaday alla wuxuu leeyay zayannaa lahum acmaalahum acmaashaas xunxunaan jeclaysiinay iyadayba u arkaanba wax aada u fiican dayb de shaydaankii baana u qurxinaya dabcan oo yacnii sabab looga dhigay afaman zuyina lahu suu-u camalihi fara-aahu xasanan wazayana lahum shaydaanu acmaalahum shaydaankiiba acmaashooda u qurxiyay ayaa la leeyahay waa sababtii isaga marka laakiin qadarka kan ilaahay waayo qadarku maxaa yeelay shaydaan waxuu ka qaadi kara male qofuunan ilaahay u qadarin in markaa uu dhumo marka baadida iyo hanuunka labadaba ilaahay baa qadaro dadkana u garto qofka uu baadida alla uu u qadarayana waa qof xumaan iyo qalbigiisa qalbi aan markaa yacni iimaan lagu in lagu beero aan ahal u ahayn waa cilmigiisa saabiqa buu ku doortay sidaas iraadadiisuna ay ku dhisan tahay marka alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada zayannaa lahum waanu u qurxinay acmaalahum acmaashoodii baan u qurxinay waa jeclaysiinay marka acmaashaa xunxun fahum iyagu yacmahuuna yataxayaruuna waa wareersan yihiin oo waxay ku wareersan yihiin fii dalaalihim baadidooda ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lahum suu-ul cadaabi cadaabka xun oo u sugnaaday cadaab yacnii xun ayaa kuwaa u sugnaaday wahum iyagu fil aakhirati aakhirada dhexdeedana hum iyagu al aksaruuna waa kuwa khasaarada badan oo maxay khasaareen naftoodii bay waayeen qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waxaa laga bilaabay marka naftoodii qofku markuu naftiisii khasaaro uu waayo meeshii ugu dambeysay buu taagan yahay aayaddanna marka mufasiriinta waxay dhahaan waxay la macno tahay aayatulbaqara aayaddii aan kusoo marnay ulaa-ika aladiina ishtarow dalaalata bilhudaa famaa rabixat tijaaratuhum aa dad marka tijaaradoodu ay khasaartay oo aan ribxin wainaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim wainaka adiga nebi moxamedow latulaqaa waa lagu siinayaa alqur'aana qur-aankan baa lagu siinayaa min ladun xakiimin alla xikmad badan agtiisa xaggeeda lagaa siinayaa caliimin ogaal badan oo aada u cilmi badan yacnii qur-aankan meeshaad ka helaysid waa alla cilmi iyo xikmad badan waa cilmi badan yahayoo waxa munaasabka ah buu garanayaa waa xikmad badan yahay oo shayga meeshiisii u ku fiicnaa buu dhigayaa ayb marka haddii cilmi iyo xikmadba ilaahay subxaanahu watacaala badnaan loogu sheegay de maslaxada iyo wanaagga de meesha isagu uu ku sheegay bay ku jirtaa wa inaka adiga nebi maxamedow latulaqaa latucdaa waa lagu siinayaa waa kala kulmaysaa yani waxaad ka qaadanaysaa waay qur-aankii wa inaka adiga latulaqaa waa lagu siinayaa waa lagula imaanayaa waa lagu xafidsiinayaa saddexdaa macnaba waa lagu macneeyey alqur'aana qur-aankii baa lagu siinayaa min ladun xakiimin alla xikmad badan agtiisa xaggeeda lagaa siinayaa caliimin aada u ogaal badan oo waxyigii marka min cindi illaahi alxakiim alcaliim ayaad ka qaadanaysaa marka qur-aankani wax meel ka dhaca kuma yaallo wax la rumey waaye ma aha abaadiil ma aha wax bani aadam ka yimid ma aha allaha allaha koonka abuuray ogaalka badan xikmadda badan xaggiisoo ka yimid id qaala muusaa liahlihi inii aanastu naaran sa'aatiikum minha bikhabarin ow aatiikum bishihaabi qabasin lacallakum tasqaluun udkur xus id waqti idtaan marka waa daraf waa darfun limaa madaa marka waxaa lagu tacallujinayaa udkur udkur xus id waqti qaala muusaa uu yidhi waxaa kaloo bannaan caliiminta in lagu tacallujiyo oo la yidhaaha wainaka latulaqa alqur'aana ayaad yaa lagu siinayaa min ladun xakiimin alla xikmad badan ah xaggiisa caliimin ogaal badan id waqti ogaal badnaa marka haddii caliiminta lagu tacallujinayo sidaas waaye imaam abu jacfar atabarina wuxuu ku tacallujiyey caliiminta udkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liahlihi ehelkiisa uu ku yidhi inii aniga aanastu waxaan arkay naaran dab ayaan arkay sa-aatiikum waan idinla imaanayaa minhaa waan idinla imaan doonaa minhaa xaggeeda bikhabarin war ayaan idinkala imaan doonaa xaggeeda oo dad waddadiina tuso hadal yacni war aan markaa kala imaado ow amase aatiikum waan idinla imaanayaa bishihaabin ayaan idinla imaanayaa dhimbil yacni qabasin muqtabasin lasoo qaadanayo ayb lacallakum waxaad mudan tihiin tasdaluuna inaad kulaashaan oo aada dugsataan oo qabowga iyo aad ka dugsataan ayb meeshaan marka xarafkan bishihaabin qabasin waa la akriyay bishihaabi qabasinna waa la akriyay haddii marka laysu idaafeeyo bishihaabi qabasin ay tahay waa min idaafati shayi ilaa nafsihi oo qabaska iyo shihaabku waa isla mid un macnuhuna marka wuxuu noqonayaa bishihaabi qabasin dhimbil dabkeed waay naam dhimbil ama qori dabkiis waay qaba yacni shihaabkana waxaa la yidhaahdaa qoriga meel laga qabta leh dhinacna dabka ah dabku markuu shidmayo qoryaha dab lagu shido qofku waa soo qaadan karaa soo maahan qori dab ah oo dhinaca hore uu qori ka yahay dhinaca dambe uu gacanta kusoo dhegayaa marka waa wataa marka shihaabku marka kaas waayo olol iyo dabna waa leeyahay meel laga qabtana waa leeyahay qabasin haddii marka bishihaabi qabasin la yidhaahdo dhimbil dabkeed waayo waa laba shay isku midoo laysu idaafeeyey maadaama laba lafdi ay kala yihiin waa bannaan tahay wala daarul aakhirati oo kale iyo waxaa kaloo marka haddii la yidhahdo laakiin bishihaabin qabasin la yidhaahdo qabasinta marka bishihaabkaa laga sifeynaya bishihaabin dhimbil yacni qori dab ah kaas oo qabasin muqtabasin lasoo qaatay oo meesha dabka laga soo qaatay laga soo qalin daartay oo laga soo qaatay lacallakum tasdaluuna likay tasdaluu si aada markaa yacni aada u dugaal uga heshaan oo aada u dugsataan suuratu daaha baana kusoo marnay oo markii nabiyullaahi muusa uu xagga iyo madyan iyo kasoo tegay oo uu dariiq soo maraayey waa ti uu dariiqi ka dhumay markii dariiqa uu ka dhumayna dab meel ka baxayo arkay duursayna dabkiibuu aaday isagoo isdhahayo bal wax aada soo warsato dariiqa iyo aada ka heshid ow ajidu cala annaari hudan ayaan soo marnay suuratu taaha lacallii aatiikum minha biqabasin ow ajidu cala annaari hudaa marka dabkii iyo inuu kasoo qaato dhimbisha dhimbil dab ah si ay dadkii markaa qabowgii iyo waxa ay uga dugsadaan ehelkiisii buu markaa la socdaa xaggaas buu marka usoo madyan buu kasoo tegay waa markii uu hawshii iyo shaqadii usoo dhameeyey ninkii saalixa ahaa ee madyan deganaa ama nabiyullaahi shucayb hadba sidii la yiraahdo ayb meeshii markaa de isagu wuxuu u tegay dabkaas inuu waxaa kasoo qaato ama dad waddadii iyo waxaa tuso laakiin wuxuu kasoo helayba hanuun dhab ahoo macnawi ah oo waxyigii baa marka meesha ugu yimid udkur xus id waqti qaala uu yidhi muusa muuse liahlihi ehelkiisa uu ku yidhi innii aniga aanastu waxaan arkay naaran dab ayaan arkay ay absartu naaran sa-aatiikum waan idinla imaan doonaa minhaa min annaari dabka xaggiisa bikhabarin war baan idinkala imaan doonaa ow amase aatiikum waxaan idinla imaanayaa bishihaabin dhimbil ama qori dab a baan idinla imaanayaa qabasin muqtabasin kaas oo lasoo qaato oo yacni lasoo qabsado lacallakum waxaad mudan tihiin lacallakum tasdaluuna likay tasdaluu si aada u dugsataan oo aada u kulaashaan falamaa jaa-ahaa falamaa markii jaa-a uu yimid haa dabkii markuu yimid muuse falamaa markii jaa-a nabiyullaahi muusa uu yimid haa naartii nuudiya waa loo dhawaaqay an buurika ay buurika waa la dahiray oo waa la yacni barakeeyey man ayaa la barakeeyey fi nnaari dabka dhexdiisa ahaaday iyo waman ayaa la barakeeyey duul xowlahaa dabka agagaarihiisa ahaaday wa subxaana allahi ilaahay baa ceeb ka hufan rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa yaa muusaa muusow innahu ina sha'na sha'nigu sha'niga weyn waxaa weeyaan ana anigu allaahu macbuudka dhabtaa inaan ahay alcasiizu allaha addoommadiisa ka adag alxakiimu ee falsan aayaddan hore marka anbuurika man fi naari mantaasi ayaa tafsiir badan baa ku jira iyo warar badan madhabu akhar اlmufasiriin sida imaamu اlbagawi uu leeyahay oo wuxuu yihi wamadhabu akhar اlmufasiriina ana almuraada binnaari naar aayaddu ay sheegtay waxaa loo jeedaa annuuru ana almuraada binnaari annuuru dabkan nuudiya anbuurika man fi naaridaas annaari bimacnaa annuur waa nuurkan dhexdiisa axad ka ahaaday ayb dukira bilafdi naari baa lagu sheegay lianna muusa maxaa yeeley muuse xasibahu naaran isaga dab ayuu u malaynayay marka isaga maadaama uu dab u maleeyo ayaa dab loogu sheegay laakiin iftiinku waa waa nuur ayb waman fi naarina waxaa weeyaan humul malaa-ikatu waa malaa-igta anbuurika waa la dahiray man ayaa la dahiray oo yacnii la barakeeyey man malaa-ig ayaa la barakeeyey fi nnaari fi nnuuri nuurka dhexdiisa ahaadeen ayb waa kaa marka wadalika ana annuura aladii ra'aahu muusaa nuurkii uu nabiyullaahi muuse arkay kaana fiihi malaa-ikatun malaa-ig baa dhexdiisa ahayd lahum zajalun bialtaqdiisi waatasbiix malaa-igtaas oo markaa yacni hugun u saaxiib ahoo tasbiix iyo taqdiis ilaahay ay hufayaan ayay akrinayaan marka tasbiixdaas waman xowlahaana huwa muusa waay dabka agagaarihiisa ama nuurka agagaarkiisa ka taaganna waa nebiyullaahi muusa marka man fi naarina malaa-igtii baan ku fasirnay waman xowlahaana muusa lagu fasiray akharu lmufasiriin sidaas ayuu ka keenay huwa muusa liannahu kaana bilqurbi minhaa dabka kuma dhex jirin isaga nuurka walam yakun fiiha wa qiila waxaa la yidhi man fi nnaari waman xawlahaa jamiican almalaa'ikatu waa kulli man fi naarina waa malaa-igtii waman xawlahaana waa malaa-igtii wa qiila waxaa la yidhi man fi nnaari muusaa baa loo jeedaa waman xawlahaana almalaa-ikatuna waa la yidhi wa muusaa wain lam yakun fi nnaari inkastoo uusan dabka ku dhex jirin kaana qariiban minhaa waa u dhowaa tajawusaa ku jira markaa kamaa yuqa yuqaalu sida loo dhaho balaga fulaanun hebel wuxuu gaaray almanzila gurigii idaa qaruba minhu hadduu u dhowaado qof safar oo socdo marka gurigiisii uu kusoo dhowaado waxaa la leeyahay ninkii musaafirkii gurigiisiibuu soo gaaray ee gurigiina weli ma gelin manas waa u dhowaadaa laga wadaa say carabtu saaba ay u dhahaan wain lam yabluqhu bacdu ahlu cilmiga qaar kale waxay ku tageen buu yidhi wadahaba bacduhum ilaa ana albarakata raajicatun ila annaari barakada waxay u noqonaysaa dabka wa rawaa mujaahidun can ibni cabbaasin annahu qaala wuxuu yidhi macnaahu buurikati nnaaru marka an buurika ay buurika waa la barakeeyey man ayaa la barakeeyey fi nnaari dabkaana laga wadaa laftiisa sidaana marka waa la yidhi saciid ibnu jubayr ibnu cabaas isaga wuxuu ka wariyey samictu ubayan ayaan maqlay yaqra-u an buurikati nnaaru waman xowlahaa marka qiraa'ada ibnu ubay ibnu kacab tafsiir waa noqon kartaa oo dabkii baa la barakeeyey iyo agagaarkiisa waxa ah tafsiirna marka waa sidaa manna bishay maa laa yacqila man waa lagu idlaaqi karaa fa minhum man yamshii calaa batnihi baan soo marnay ibnu cabaas waxaa laga wariyey iyo saciid ibnu jubayr iyo xasanulbasri an buurika man fi nnaari yacni qudisa man fi nnaari wahuwa allaahu waa tafsiir kale isagana manta allah baa laga wadaa haddii allah laga wado marka ilaahay miyaa marka nuurkaas iyo yani dabkaas nabiyullaahi muusa uu duuru saynaa ka dhex arkay muu ku dhex jiraa ilaahay marka maye markaas yacni mudaaf baa lasoo qadaraa bay tafa mufasiriintu ay leeyihiin an buurika man fi nnaari ay man fii talabi nnaari bitaqdiiri mudaafin mudaaf baa markaa la qadaraya waaxidi isaga marka sidaas uu leeyahay marka man fi nnaari allah haddii manta laga dhigo macnuhu waxay noqonaysaa aayaadkiisa iyo kalaamkiisa meeshaas kasoo daahiray leanna nabiyullaahi muusa xaggee ka maqlay ilaahay hadalkiisa meeshaasuu ka maqlay bukhaarina khalqu afcaal ilcibaadka wuxuu leeyahay ilaahay markuu nabiyullaahi muusa u dhawaaqayay kaana allaahu fi samaa'i buu yiri ilaahay carshigiisuu ka sarreeyey koruu jiray marka kaana allaahu fi samaa'i markuu bukhaari warinayo khalqu afcaal ilcibaadka waxaa dareemay halkaana la dhahaya man fi nnaari manta waa allah marka la leeyahay waxaa loo jeedaa marka de ilaahay aayadihiisiibaa marka dabka dhexdiisa ahaadeen oo dabka see aayadaha alle dhexdeeda u tahay nabiyullaahi muusa meesha uu aayadihii ka maqlay waay ayb oo marka lianna aayaatihi wa kalaamahu dahara min annaari kalaamkii marka halkaasuu kasoo daahiray manaa halkaasuu kasoo daahiray macnuhu halkaa lagu abuuray maahane halkaasuu ka maqlay waay nabiyullaahi muusa isaga haddii marka manta bimacna allah laga dhigana sidaas waay ee marnaba mufasiriinta intaa qur-aanka fasiraysa wax yidhi ma laha an buurika man fi nnaari waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu dabka ku dhex yacni nuurkaas uu ku dhex jiray dhulka inuu joogay carshigana uunan ka sarraynin wax dhahaya male aayadaha ilaahayna dasaan marar badan sheegnay iska hor imaan maayaan ayib macnahana marka sidaasuu tilmaamay halkaas marka wuxuu yidhi wahuwa allaahu canaa bihi nafsahu calaa macnaa baqawi marka waa sii waday wuxuu yihi calaa macnaa anahu naadaa muusaa ilaahay muusau u dhawaaqay minhaa dabka xaggiisa uga dhawaaqay wa asmacahu kalaamahu hadalkiisa u maqashiiyey min jihatihaa dabkaa xaggiisa laga maqashiiyey hadalka alle ee ilaahayna isagoo kor jiro oo hadlayo waa maqashii karaa hadalkiisa cidduu doono waa qadiir ilaahay bani aadam loogama qiyaas qaadanayo kamaa ruwiya sidii la wariyey anahu maktuubun fi tawraati waxaa lagu wariyey towreed waxaa ku taallay jaa allahu min saynaa wa ashrafa min saaciin wastaclaa min jibaali faaraan famajii'uhu min saynaa bachuhu muusa minha wa min saaciin bachuhu lmasiixa minha wamin jibaali faaraan bachuhu lmustafaa sala allahu calayhi wasalama minhaa wa faaraanu makatu ayb isagana marka saas oo kale baqawi iyo mufasiriintu halkaas ay marayaan waxaa kaloo la yidhi kaana dalika nuuruhu caza wajalla mantaa man fi naarida la sheega waa nuurka allah laga wadaa nuurkiisii baa marka halkaa ahaa oo sidaana marka waa la wariyey saciid bnu jubayr ayaa wuxuu yidhi kaanat innaaru bicayniha wannaaru ixdaa xujub illahi tacaala waa nuurka alle makhluuqa ile hadda ilaahay ma arki karaane nuur ayaa ka sokeeyo nuurkaas oo haddii alla uu markaa yacni faydo la axraqat subuxaatu wajhi man tahaa ilayhi basaruhu xadiidka waa tu dhahay marka nuurkaas xijaabka alle u ahna waa lagu fasiray man fi naarida adu akharu lmufasiriin marka manta malaa-igta waayo waman xowlahaana muusaada aan ku wadno falamaa markii jaa-a uu yimid muuse haa naartii uu dabkii ugu yimid meeshuu dabka ka arkayey nuudiya waa loo dhawaaqay an buurika ay buurika waa la barakeeyey man ayaa la barakeeyey malaa-ig fi nnaari dabka ama nuurka dhexdiisa ku sugan iyo waman ayaa la barakeeyey xowlahaa xowla naari waa nabiyullaahi muusa isagaa meesha taagani wa subxaana allahi ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka hufan rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah yaa muusaa muusow inahu ina alxaala washa'na damiirkan marka waa damiiru sha'ni ama yani cimaad damiiru lcimaad inahu ina alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu waxaa weeyaan ana anigu allaahu ayaan ahay allah alcasiizu allihii addoommadiisa ka adkaa alxakiimu falsama marka hadalka inuu ilaahay leeyahay bal fiiri inii ana allaahu cid kale ma dhihi karto ana allaahu ilaahay baa dhihi kara soo maha wax kaloo ana allaahu dhihi kara ma aha idan nabiyullaahi muusa waxaa la hadlay waa allah subxaanahu wa tacaala wa alqi tuur casaaka ushaada rid oo tuur falamaa markii ra-aa ou arkay ushi falamaa markii ra-aa muuse ou arkay haa ushi tahtazu xaal ay dhaqdhaqaaqayso kaanahaa sidii iyadii oo kaanahaa sidii iyadii oo sidii iyada oo jaanun mas dhaqdhaqaaqayo oo kale ah wallaa waa jeestay mudbiran xaal uu yahay mid daba jeedinayo isagoo markaa cararayo walam yucaqib mana soo rogaal celinin muuse qulnaa lahu waxaanu ku niri yaa muusa muusew laa takhafa cabsanin inii aniga laa yakhaafu ma cabsado ladaya agteyda almursaluuna kuwa la diray ilaa man maahane dalama dulmi falay wainamaa yakhaafu waxaa cabsado gayruhum geyrkood ayaa cabsado miman dalama oo dulmi falay ilaa man ayaa cabsado dalama dulmi falay uma markaa dabadeed geyrkood ayaa cabsado ilaa man maahane dalama dulmi falay uma markaa dabadeed badala bedelay xusnan wanaag u bedelay dulmigii wanaag ku bedelay bacda suu-in xumi gadaasheed wanaagaas oo bacda suu-in xumi gadaasheed ahaaday fa inii aniga kafuurun mid dembi dhaafid badan baan ahay raxiimun naxariis badan marka alla wuxuu leeyahay waa alqi tuur casaaka ushaada tuur falamaa markii ra-aa uu arkay nabiyullaahi muusa haa ushii waa yacni waa tuuray baa ku jirta markuu tuuray ushii markuu arkay tahtazu iyada oo dhaqdhaqaaqayso ka-annahaa xaalay la too tahay sidii iyada oo jaanun mas oo kale masas masaska yaryaree dhaqdhaqaaqa badane aada marka u ciyaaro oo aada u dhaqdhaqaaqo ayaa jaanun la yidhahda ayb ka-annahaa sidii iyada oo jaanun mas ama abeeso yar oo kale ah ayb taasoo marka idiraabkeeda iyo dhaqdhaqaaqeedu aada u badan yahay saasoo kale ushi u dhaqdhaqaaqaysaa de ul la tuurayna de ushu ruux ma leh nacam dhaqdhaqaaqana wixii ruux lahaa lagu yaqaanaa ayaa dhaqdhaqaaqo shayga imaa isaga ikhtiyaarkiisa markuu ku dhaqdhaqaaqayo uu ficil samayn karo waa qof wax nool nololay ku jirta oo waxaa la yidhaahdaa alfarqu bayna alxayi waalmayit waa dhaqdhaqaaqay dhahaan mar ama waa ficilka ushaani marka iyadoo jamaadaad ahoo aan noolayn marka la tuuro dhulka sal dhigato inay iska dhaqdhaqaaqdo iyada yacni iyadoon cid wax dhaqdhaqaajinaya aan jirin wax caadiya marka ma aha wallaa waa jeestay marka mudbiran isaga oo daba jeedinayo o cararaya markaa de waa ka cabsaday waxaunan arki jirin waay ee ambiyada ilaahayna de waa basharu cabsida iyo waxyaabaha aynan aqoonin way ka baqayaan walam yucaqib ma soo rogaal celinin tacqiibka marka waxaa la yidhaha ay walam yarjic yuqaalu waxaa la yidhaha caqaba fulanun idaa rajaca yuqaatilu bacda an wallaa qofka marka uu soo laabto isagoo dagaalamayo markuu cararay kadib dagaaluu ku jiray waa cararay waa soo noqday af soomaaliga rogaal celis waay marka waa soo rogaal celiyey way walam yucaqib ma soo rogaal celinin marka isagii waa cararay sooma laabaninoo ma soo rogaal celinin qulnaa lahu waxaanu ku niri laa takhaf muusau ha cabsanin inii aniga laa yakhaafu ma cabsado ladaya aniga agtayda almursaluuna kuwa la diray ma cabsadaan goormaynan cabsanaynin idaa aamintuhum haddaan nabadgeliyo way ee idaa aamantuhum haddaan nabadgeliyo rusushaydu ma baqaayaan ay laa yakhaafuuna ma baqayaan haddaan ammaan geliyo oon aniga ammaan u ballan qaado ama alkhawfu aladii huwa shardu liimaani imaamu lbaqawi wuxuu leeyahay ama alkhawfu cabsida alladii huwa sharduliimaani iimaanka shardiga u ah falaa yufaariquhum nebiyaalka ma faaruqaayo kaas qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi ana akhshaakum lilaahi anaa idinkugu cabsi badan alle marka cabsidii buu kala qaaday hadda fiiri marka khawfka iimaanka asalkiisa waa u shardi oo haddii qofka laga waayo aslulkhawf haddii laga waayo yacni cabsi ilaahay inaba ha ahaatee haddii laga waayo qofkaa iimaan lagama helin oo marka iimaanka waxaa shardi u ah maxabo waa in lagaa helo khowf in lagaa helo aslu lmaxabati wa aslu lkhowf waa in qalbigaaga uu ku jiro marka ambiyada ilaahay midda ka maqani taas ma aha leanna taasi dee qofkay ka maqan tahay mu'minba maba ahanba ee cabsida aynan cabsanaynin rusushu waa marka alla uu ammaan siiyo oo hadda nabiyullaahi muuse haddii la yidhaha kaalay soo laaba ammaanaan ku siiyey ee cabsi dambe marka ma qabanayso way cabsi dambe ma jirayso macnuhu marka sidaas way inii aniga laa yakhaafu ma cabsanayo ladaya agtayda almursaluuna kuwa la diray idaa aamantuhum haddaan ammaan geliyo waay ayb ilaa cabsida kale ee rabbi in laga cabsado oo yacni khowf lagu weyneeyo alle rajada in lagu weyneeyo taa ambiyada ma faaruqaysa dabcan inii la aclamukum billahi wa akhshaakum lahu nabigu waa tu yiri sal l slam ilaa man dalamadan istinahaani marka aaway mustathnaa minhugiisa waa maxduuf jumlo dhan baa lasoo qadarayaayo marka waxay noqonaysaa wa inama ma marka ambiyada ilaahay ma rususha ma cabsadaan haddaan ammaan siiyo wa inamaa yakhaafu waxaa cabsado gayruhum geyrkood baa baqo oo miman dalama kuwa dulmiga falay ah ilaa man maahane axad maahane dalama dulmi sameeyey uma markaa dabadeed badala bedelay dulmigiisii bedelay xusnan wanaag u bedelay wanaagga oo bacda suu-in xumi gadaasheed ahaaday fa inii aniga gafuurun mid dembi dhaafid badan baan ah raxiimun naxariis badan yacnii kuwa cabsanaya ambiyadu ayagu ma cabsadaan haddaan ammaan siiyo alla yidhi laakiin cabsida waxaa baqo oo cadaabka cadaabkayga marka aan ka nabadgelaynin ee baqdini ay ku jirtaa qofkii markaa yacnii heyrkood ambiyada heyrkood baa cabsado miman dalama oo dulmi sameeyey ee kuwaasi markaa markay cabsadaan yaa laga soo reebayaa oon cabsi qabin ilaa man dalama uma badala xusnan bacda suu-in nin inta dulmi sameeyo shirki ku dhacay dabadeed towxiidkii qaatay ama dembi buu sameeyey waa towbad keenay cabsi male markaas na leanna rabbi buu ku kalsoon yahay oo hadduu ilaahay u towbad keeno inuu u dembi dhaafayo u ogyahay macnaha marka ilaa man dalama ku jira sidaas waay culimada qaarna waxay leeyihiin istinahaani wuxuu la socdaa inii laa yakhaafu ladaya lmursaluun rususha agteeda ma cabsadaan ilaa man ayaa cabsado dalama dulmi sameeyey oo dulmiga rusushu samaynayaan waa maxay marka dulmigu rusushu ay samaynayaan maxaa laga wadaa macnuhu waxa weeyaan markaas in la yidhaahdo waxaan alla amrin markaas inay bificli maa lam yu'maruu wax aan la amrin hadday la imaadaan waa baqayaan waay waxay ku baqaanaan tusayaan markaas oo hadda maalan qisadii nabiyullaahi yuunus oo kale ay soo qaadanayaan oo qowmkiisiibuu ka baxay iyadoo aan la dhihin ka bax waa tii marka nibiriga ou laqay oo malaay calooshiisa la geliyey oo mugdigaas la geliyey oo aada markaa kii calaacalay oo ilaahay u calaacalay oo yidhi ee laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ayb taasna marka qaar baa ku fasirayo laakiin ambiyada marka sakaa'ir waa eega de waxa ay sameynayaane kabaa-ir waa ka waa ka macsuumiin ibnu jariir saasoo kale uu ku wadaa isagana ayb ama ilaada in laga macneeyo bimacnaa walaa walaa in laga macneeyo ilaada bimacnaa walaa laga macneeyo oo say noqonaysaa marka waxaa la dhahayaa inii laa yakhaafu ma cabsanayo ladaya aniga agteyda almursaluuna rususha la diray ilaa man dalama walaa man dalamana ma cabsanayo qofkii dulmi sameeyey uma markaa dabadeed badala bedelay xusnan wanaag bacda suu-in xumi gadaasheed fa inii anigu gafuurun mid dembi dhaafid badan anaa raxiimun naxariis badan ilaadana bimacnaa walaa waa ku timaadaa ayb marka ilaada walaa man dalama haddii laga dhigo waa fududahay markaas rusushuna ma baqaan kuwii dulmi sameeyey ka towbad keenayna ma baqaan saas marka in laga saddexdaas macnaa aayaddan ku jira marka waadkhil yadaka fii jaybika takhruj baydaaa min gayri suu waadkhil geli yadaka gacantaada fii jaybika jaybkaaga dhexdiisa geli yacnii kuleetiga meesha jaabkaa geli takhruj way baxaysaa gacantii baydaaa xaal ay caddahay min gayri suu-in xumaan la-aan xaal ay tahay oo cudur iyo waxa aanay ahayn fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexdooda xaal ay tahay ayb ilaa fircawna fircawn intii ka ah mursalan xaal aad tahay mid lagu lagu diray ilaa fircawna fircawn intii ka ah lagu dirayo iyo wa qowmihi iyo qowmkiisa inahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo faasiqiina daacada rabbi ka tegay ayb mucjizo kalea marka la tusaya aayad kale waadkhil geli yadaka gacantaada fii jaybika jaybkaaga geli dhexdiisa jeebka meeshaas marka uu ka jeexan yahay qamiisku uu qoorta kasoo qabanayo waa meeshaan marka kuleetiga uu ku yaalo meeshaa gacantaada geli ayib takhruj way baxaysaa gacantii baydaa-a xaal ay tahay iyadoo cad bay soo baxaysaa marka haddaa intaad gelisid soo saartid waxay soo baxaysaa iyada oo cad baydaa-a marka waa xaalo min gayri suu-in xumaan la-aan xaal ay tahay xumaan la-aan xaggeeda xaal ay tahay marka iyadoo aan marka xumaantanna waxaa laga wadaa baris iyo cudur iyo iyadoon ahayn ood caafimaad qabto fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexdooda xaal ay tahay oo aayaddan gacanta inaad jeebka markaa gelisay iyadoo cad ay soo baxayso sagaal aayadoo lagu siiyey bay ku dhex jirtaa marka baydaaa waa xaalo min gayri suu-in waa xaalo fii tisci aayaatinna xaal saddexaad u ah ilaa fircawnana xaggee ku tacalluqaysaa mursalan ayaa lasoo qadaraa gacantaadii sidaas yeel fii tisci aayaatin sagaal aayadood xaal ay tahay dhexdeeda marka gacantaadii way soo baxaysaa iyadoo cad cudur iyana aan ku dheehnayn fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexdooda xaal ay tahay mursalan xaal aad tahay adoo lagu diraayo ilaa fircawna fircawn intii ka a lagu dirayo iyo wa qowmihi iyo qowmkiisa inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo faasiqiina daacada rabbi ka baxay falamaa jaa-athum aayaatunaa mubsiratan qaaluu hada sixrun mubiin waa tegay marka nabiy llaahi muusa fircawn buu u tegay aayadihii iyo ayuu tusay marka alla wuxuu leeyahay falamaa markii jaa-athum ay u timid aayaatunaa aayaadkeenna markay u timid mucjizaadkeennii mubsiratan xaal ay tahay midii wax tusayaan aayaadkeenna xaalay yihiin kuwo wax tusayo qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kan sixrun sixir weeyaan sixirka oo mubiinun cad ayib marka mubsiratan aayadihiibaa waxaa laga dhigay inay iyagu wax tusayaan xaqiiqaduna marka waxay tahay yubsiru biha man yanduru ilayha ninkii aayadahan mucjizadan arko ayaa wax arkaayo way macnaha marka aayadii baa waxaa laga dhigay iyada inay wax arkaysaban ayb falamaa markii jaa-athum ay u timid aayaatuna aayaadkeennii markay u timid mubsiratan xaal ay tahay midii wax tusayso ama mubsiratan xaal ay tahay midii wax arkayso aayadda wax ma arkaysa laakiin qofkii iyada arko ayaa wax arkaayo qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani sixrun sixir weeyaan sixirka oo mubiinun cad waa kii nabiy llaahi muusa de yidhi qaala laqad calimta maa anzala ha-ulaai ilaa rabu samaawaati waalard basaa'ira aayadahan marka in xagga alle ay ka yimaadeen fircawno waa og tahay buu yidhi laqad calimta maa anzla haؤulaaءi ilaa rabu الsamaawaati wاlardi basaa'ir wainii la adunuka ya fircawnu mahbuura marka laqad calimta markuu leeyahay fircoon jahli ma haynin ee wou ogaa mucjizaadkan iyo aayadahan iyo xag alle inay ka imaadeen laakiin isagaa isdiidsiinayay aayadahanna saasoo kale sheegaya wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwan buu alla dhahayaa wajaxaduu way dafireen bihaa aayaadkii sagaalka ahaa bay dafireen oy inkireen oy diideen wastayqanathaa walxaal qad istayqanat ay yaqiinisay haa aayaadku anfusuhum nafahoodu ay yaqiiniyeen qalbigii oo yaqiiniyey bay iyagu afkii ka beeninayaan maxay saa u yeelayaana dulman liajli dulmin dulmi dartii iyo waculuwan sar isa sarraysiin dhulka korkiisa inay ku sarreeyaan inay rabaan darteed fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa mufsidiintaee waxalleeya cirib dambeedkooda wajaxaduu way inkireen oo way dafireen way beeniyeen bihaa bil aayaati tisci sagaalkii aayadood wastayqanathaa walxaal qad istayqanathaa ay yaqiinisay aayaduhu anfusuhum iyadoo nafahoodu ay yaqiinisay ayay iyagu beeniyeen meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa kufrigu inuusan ahayn jahli keliya qofka isagoo caalim ah oo waxyaqaano ayuu gaal noqon karaan gaalnimada dhanba haddii laga dhigo jahli inay tahay waa fakar aada u qalloocan kufrigu waa anwaac kufru takdiib baa jiro kufru juxuud baa jiro kufru nifaaq ayaa jiro kufru cinaad ayaa jiro kufru icraad baa jiro awaa-isha suuratulbaqarana waa kusoo sheegnay dhammaan waa kufri akbara waxaas oo dhan qof baa maalan wixii intuu ogaado aan rabin inuu qaato abu aalib oo kale hadda nebigu inuu run sheegayo ma ogeyn maa la dhihi karaa wou ogaa bal isagaaba yidhiba walaqad calimtu biana diina muxamedin khayra adyaani اlbariyati diina lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina haddaanan ka cabsanaynin cay inaan dadkeenna usoo jiido waa ku rumayn laha yihi diintaada diin fiican waay haddana maca dalika hadda waa diiday ma rumaynin kufrigiisu marka waa maxay waa kufru cinaad cinaad madax adeyg waa marka waa diiday jahligu dabcan kufri waa noqon karaa qofaan ilaahba waxbaba ka aqooninba cawaan iska waa jahligu kufri waay waa uu ku jiraa laakiin kufriga in jahli keliya lagu kooba ma aha sida aan kufriga loogu koobaynin takdiibka takdiib maxaa la yidhaha qofka inuu beeniyo rususha uu yidhaha beenaad sheegaysaa isagoon dhihin nebiga beenaad sheegaysaa gaal waa ahaa karaa oo hadda abu aalib kufrigiisu takdiib ma ahayn ma dhihin nebiga be been baad sheegaysaa ma dhihin haddana laakiin maxaa kufrigiisu inuu hogaansamo ma ka madax adeygay marka kufriga in takdiib lagu kooba maaha juxuudka in lagu kooba ma aha waxyaabaha marka in lagu koob kooba ma aha laakiin culimadu waxay yidhaahdaan kufriga takdiibku badanaa ma waaro ma waaro macnaha waxaa laga wadaa qofku inuu yidhaha rasuulaa been sheegayo wax sii taagnaan kara ma aha ee rasuul inuunan been sheegaynin adillo badan ayaa hor taalla qofkan ayaanta hore markuu yidhaha been baad sheegaysaa nebiga uu kala hor yimaado marka la tuso oo la tuso oo la tuso marka dambe wixiisa waxay isku bedelayaan inkirmo iyo dafiraad iyo macangegnimo waa fircown marka shaqadiisii nacam isaga marka wuxuu isu bedelay marka takdiibkiisii juxuud buu isu rogay oo wuxuu yihi wajaxadu alla wuxuu leeyahy wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum ayb marka alla wuxuu leeyahy wajaxaduu bihaa way dafireenoo way inkireen aayaadkii wastayqanathaa waxaa yaqiiniyey iyadoo ay yaqiinisay aayaduhu anfusuhum nafahooda dulman liajli dulmin ayay u dafireen wa culuwan culuwi iyo inay sara maraan darteed marka dulman wa culuwan saa markaan u laqbayna waa mafcuulu lahu waxaa kaloo bannaan maadaama ay masder yihiin dulman wa culuwan xaala in laga dhigo oo la yidhaha daalimiina xaal ay yihiin caaliyiina xaal ay isa sarraysiinayaan iyagoo isa sarraysiinayo oo addoommada ka kormarayo oo daalimiin aho dulmi falayo ayay inkireen aayaadkeenna ayb wamasdarun munakarun xaalan yaqachu fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa mufsidiinta cirib dambeedkooda walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilmaa halkanna qisadii nabiyullaahi sulaymaan baa laga gelayaa ilaa iyo dhowr aayadood marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud iyo wasulaymaana iyo sulaymaan cilman cilmi ayaan siinay waqaalaa waxay yidhaahdeen labadooda alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay allah iska leh alladii allihii fadalanaa na dheeraad siiyey innaga binubuwati nebinimada nagu dheeraad siiye walcilmi cilmi nagu dheeraad siiye calaa kathiirin in badan korkooda naga dheeraad siiye min cibaadihi addoommadiisa ah almu'miniina ee mu'miniinta ah in badan addoommadiisa mu'miniinta allihii naga kormariyey oo nebinimo iyo cilmi nooga kormariyaa mahadle marka dee ilaahay cilmi mar hadduu uga marqaati kacay dee cilmi baa ilaahay siiyey nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan haddana waxay ku tusaysaa tawaaduca ambiyada ilaahay wixii alla uu siiyey ma ku kibraayaane rabbigooday u yaqaanaan oo ay markaa yacni ugu shu ugu shukrinayaan dadkana waa ku anfacayaan marka cilmigaas walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud iyo wasulaymaana iyo sulaymaan cilman ayaan siinay waqaalaa waxay yidhaahdeen alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii fadalanaa na dheeraad siiyey innaga oo na fadilay calaa kathiirin in badan korkood naga fadilay naga dheeraad siiyey min cibaadihi addoommadiisa kuwa kuwaasoo min cibaadihi addoommadiisa ah almu'miniina mu'miniinta ah marka waxaa lagu fadilayna waa nubuwo iyo cilmi wawaritha sulaymaanu daawuuda wawaritha wuxuu dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuuda daawuud buu dhaxlay muxuu ka dhaxlay ay waritha minhu annubuwata waalcilma nebinimo iyo cilmi buu ka dhaxlay wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan yaa ayuhaa hooy annaasu dadkaanow cullimnaa waa nala baray inaga mandiqa dayri shimbiraha sawdkooda iyo warkoodaa nala baray wa uutiinaa waxaa nala siiyey min kulli shay-in shay dhammaantiis oo la siiyo nebi ama dadka yaa nala siiyey ina haadaa kan lahuwa isagu alfadlu fadli weeyaan almubiinu muuqu cad markaa nabiyullaahi sulaymaan dhaxalkii uu nabiyullaahi daawuud dhaxlay baa alla sheegayaa dhaxalkaasuna de waa cilmi iyo nubuwa wawaritha sulaymaanu sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda daawuud ayuu dhaxlay yacnii min daawuudaba wuxuu ka dhaxlay alcilma wanubuwata wa qaala wuxuu yidhi sulaymaan yaa ayuhaa hooy annaasu dadow cullimnaa waxaa nala baray mandiqa dayri shimbiraha warkooda marka shimbiraha warkooda marka kalaama dayri ee shimbiraha maa hadlaan maya ee mandiq waxaa la yidhaha sawtu kulli shayin mandiquhu shay kastaa codkiisa hadalkiisa waay saa darteed marka shimbiruhu sawdkooda iyo ciid cida ay sameynayaan iyo sida ay yacni u dhawaaqayaan iyo waa hadalkoodii marka shimbiraha warkooda iyo hadalkaa marka ay ku saw sawdkooda inaan wax ka fahamno ayuu allana baray ayb adayrna marka shimbirahoo dhan baa loo jeedayo waa ismu jinsi alla geliyey waay waa marka jinsiga shimbirahoo dhan wa uutiinaa waxaa nala siiyey min kulli shayin shay dhammaantii xaggiisaa nalaga siiyey marka shay dhammaantiis marka waa maxay yajuuzu an yu'taahu min alambi yajuusu an yu'taahu alambiyaaa wannaas wax kasta oo nebi iyo dad la siiyo oo iyagaa marka in la siiyo ku habboon inaga kulligiis waa nala siiyey wa uutinaa min kulli shayin de samada iyo dhulka inaan la siinin waa la wada ogyahay ayb oo middaan oo kale marka waxaa la yidhaahdaa cumuumka ku jiro taksiis caqli ah baa gelaya taksiiska caqligana wuxuu yahay ee nabiyullaahi sulaymaan inaan cirka iyo la siinin baa la ogyahay ayb ina haadaa kan lahuwa isagu alfadlu dheeraad waayo waa fadli almubiinu cad waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljini waalinsi waطayri fahum yuusacuun mulkigiisii wax kamida naloo sheegaya alla wuxuu leeyay waxushira waxaa lasoo ururiyey lisulaymaana sulaymaan loo soo ururiyey junuuduhu ciidankiisii min aljini jinniga xaal ay ka mid yihiin waalinsi insiga xaal ay ka mid yihiin waطayri shimbirihii xaal ay ka mid yihiin fahum iyagu yuusacuuna waa la kala horayaa fahum iyagu yuusacuuna waa la kala celcelinayaa waa la kala horayaa yuusacuuna ay yukafuuna waa la celcelinayaa yuqaalu wazactuhu azacuhu yacni shayga markaad celisaa la dhahaa marka waa tan la dhaho washaybu waasicun ciradu qofka waxbay ka celisaa washaybu waasicu ciradu qofka waxbay ka celisaayo dee waxay ka celinaysaa dhacdhaca faraha badan iyo iska hadalka iyo fudaydka faraha badan iyo qofku hadduu ciro leeyahay ciradu waa inay waa ka joojinaysaa sida haalibka saas waa ayib marka alla wuxuu leeyay waxushira lisuleymaana suleymaan waxaa loo soo ururiyey junuuduhu ciidankiisa min aljinni jinka xaal ay yihiin walinsi insigii iyo wadayri shimbirihii fahum iyagu yuusacuuna waa la waa la kala horayaayo waa la kala celcelinayaa ayb xataa idaa atow calaa waadi namli xataa idaa ilaa an ilaa an atow ilaa ay yimaadeen calaa waadi namli quraanshadii waadigeedii ilaa ay korkiisa yimaadeen ay kor yimaadeen qaalat waxay tidhi namlatun quraanshaa waxay tidhi yaa ayuhaa hooy annamlu quraanshayaalow udkhuluu gala masaakinakum meelihii aada deganaydeen gala laa yaxdimannakum younan idin burburinin sulaymaanu sulaymaan iyo wa junuuduhu ciidankiisa wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemaynin oon idin ogeyn yaani idin burburinin xataa idaa atow ficilkan marka atow waa mudaman oo waxaa la dimnisiiyey ashrafu lianna ataa calaa ataa badanaa calaa laguma ku timaado marka waxaa la dimnisiinayaa ashrafuu xataa idaa atow ilaa an ashrafuu ilaa ay soo kor noqdeen calaa waadi namli quraanshada degmadeedii yacnii waadigii quraanshadu ay deganayd korkiisa ilaa ay kasoo kor noqdeen halkaa markay yimaadeen qaalat namlatun quraanshaa waxay tidhi yaa ayuhaa hooy annamlu quraanshyaalkaanow udkhuluu gala masaakinakum guryihiina gala meeshii aada deganaydeen godadkiini ku aruura laa yaxdimannakum younan idin burburinin sulaymaanu sulaymaan iyo wa junuuduhu ciidankiisa yaynan idin burburinin wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin marka iyada lafteeda khitaabka iyo warka aada bay u wanaajisayo nabiyullaahi sulaymaan inuusan iska dulminaynin bay sheegtay oo waxay tihi wahum laa yashcuruun iyagoon idin ogeyn kas idinma yeelayo sulaymaan idinkaan waxba ka hadlaynine isagoon idin dareemaynin arrimow idin burburiyaa waay marka ayb macnaha marka meesha ku jira saas wahum fasamica sulaymaanu qowlahaa sulaymaan warka warkeediibuu maqlay wakana laa yatakalamu khalqun ilaa xamalat riixu dalika khalqi hadduu hadlo dabayshaa qaadaysay faalqathu fii masaamici sulaymaan sulaymaan dhegtiisa ayay ku ridaysay dabaysha muqaatilu bnu xayaan wuxuu yihi samica sulaymaanu kalaamahaa buu maqlay min halaathati amyaalin ayuu ka maqlay isagoo usoo jiro ayb ishkaal baa imaan karoo waxaa la dhihi karaa nabiyullaahi sulaymaan sow dabaysha ma qaadi jirin horaan marka usoo sheegnay marka in ilaahay uu u sakhiray dabayshii iyo loo sakhiray haddii marka dabayshu ay qaadi jirtay ee sow dhulka ugu socdaa dhulkiibuu ku socdaa heer quraansho ay ka cabsato iyo dabayl baa qaado laba sow kalama noqonaysa marka markaa wuxuu leeyahy fain qiila kayfa yutasawaru alxadmu min sulaymaana wa junuudihi wa kaanat alriixu taxmilu sulaymaan wa junuudahu dabayshaaba qaadi jirtay qiila waxaa la dhahayaa kaana junuuduhu ciidankiisa wuxuu isugu jiray rukbaanan kuwa gaadiid fuushan oo fiihi mushaatun kuwa lugeynaya cala alardi tutwaa lahum dhulka waa loo soo duubayay ciidanka kale nooc nooc ahaa wa qiila waxaa kaloo la yihi yaxtamilu an yakuuna hada qabla taskhiir illahi riixa lisulaymaan waa inta aan dabaysha loo sakhirin ka hor waayo midaan marka qur-aankii marka iska hor imaan maayo ahlu tafsiirka marka waxay dhaheen quraanshadu waxay ogaatay sulaymaan inuu nebi yahay oo jabaruud iyo dulmi inuunan sameyneynin marka wahum laa yashcuruuna saasay u tiri wa macna alaayati aayadda macnaheedana wuxuu yahay annakum idinku low lam tadkhuluu masaakinakum haddaydan guryihiina gelin wata'uukum waa idinku joog joogsanayaan walam yashcuruu bikum mana idin dareemayaan ayb waxaa la wariyaa marka mufasiriintu ay wariyaan sulaymaan markuu sidaa maqlay xabasa junuudahu ciidankii waa celiyey xataa dakhala namlu buyuutahum ilaa quraanshadii ay godkeeda kaga aruurtay markay kulli godadkoodii ku aruureen ayuu ciidankii dhaqaajiyey marka marka hadda isagoo intaa ciidan haysta jabaruud male fiiri xayawaankiibuu saa ugu naxariisanaa xayawaankiibaa marka inuu ku xadgudbo uu diidayaa markay quraanshadoo sidan dhehaysa aragtay inay ka galaan godadkiibuu sugay markay godadkoodii galeenna waa dhaqaajiyey markaas ciidanka ayb meeshaa marka da dabcan kutubu siyar walmaqaazi iyo waxaa ku jira haddii ciidanka muslimiinta ay dantu keento meel inay maraan oo aan meel kalena aynan mari karin oo tabta dagaalka ama maslaxada markaa dagaalka hadday tahay in dariiqaas la maro dariiqiina dad baa iskale maalan ama beer iyo wax lamida ugu taalla maslaxada haddaan la marin meeshaas ciidankan muslimiinta uu keenayana de waxaa weeyaan maslaxo weyn baa ka baaqanaysa ama mafsadaaba laga cabsanaaba markaasoo kale marka de ninka madaxda marka waa marayaa dhulkaas nacam wixii beertaas iyo qofkaa ka hallaabana waa magdhabaa ninkanna wixiisaa la siinayaa maslaxadaasna ma la baabi'inayo ayb inta badan marka yacni waxaa weeyaan waxa dowladda yacni islaamka ee cadaaladda ah waxa ay hallayso oo ay ka hallaysa dadka laabudda marka waxaa ah uun inay magdhowdaa laga rabaan ayb walidaalika xataa fuqahadu waxay ka hadlaan xaakimku wuxuu isagu dilo ama khata ah ahee gefka iyo waxa lamidkaa noqon karo ama shibhu camdiga noqon ah ma xaakimkaa laga qaadayaa diyadaasi mase qudaada mase mase yacni dadkiisaa laga qaadayaa mase baytulmaalka ayaa laga qaadayaa de waxay tilmaamayaan marka baytulmaalka inaan lagu soo noqonin haddii baytulmaalka ou barto ee mar walba waxbuu haleynaya hadhowna bangigaa laga gudaha maba dhib badan ma arka ma dareemayo wax badan ayb waxyaabahaas dhan marka waxay u baahan yihiin marka iska fiirin badan iyo faham badan hadda laakiin waqti jahawareer badan oo waxaan maraynaa de qofkii dhintana asaa un dhintay dadkiisuu ka dhintay oo yacni waxyaaba aada u yacni xanuun badan ama dhibaato fara badan oo yacni dadkii muslimiintu inay iska raqiis yihiin wax dhiigooda wax ka bixinayana aynan jirin wax ka dhowrsanaana aynan jirin cadowgooduna kama dhowrsado ayaguna iskama dhowrsadaan oo yacni waxay isku hayaan marka luquntay iska jarayaan allahu lmustacaan xaalad marka aada u xanuun badan waay cadowgiina maalinkiiba intaas uu laynayaa iyagiina muslimiintii waa is laynayaan waa dhibaato aada u fara badan ayb marka wuxuu leeyahay sidaasaa marka mufasiriinta qaar meeshan ay tilmaameen fatabasama daaxikan min qowliha fatabasama waa dhoolla caddeeyey nabiy llaahi sulaymaan daaxikan xaal uu yahay isagoo qoslayo min qowlihaa warkeeda ku qoslayo xaggii yacni ama hadalkeeda dartiis u qoslayo wa qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow owsicnii igu ilhaami an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nicmadaada allatii nicmada oo ancamta aada nicmaysay calaya korkayga wa calaa waalidaya waalidkay korkiisa aada ku nicmay aada u nicmaysay wa an acmala iyo inaan sameeyo igu ilhaami saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan kaa oo tardaahu aada ka raalli noqonaysid wa adkhilnii igeli biraxmatika naxariistaada darteed ilaahu igu geli fii cibaadika addoommadaada dhexdooda asaalixiina susuuban ayb ama maca cibaadika asaalixiin addoommadaada wan wanaagsan macooda igeli aljannata igeli waayo markaa lasoo qadarayaa macmuulka adkhilniida ayb fatabasama waa dhoolla caddeeyey nabiy llaahi sulaymaan yacni wou qoslay daaxikan isagoo qoslayo min qowlihaa warkeeda hadalkeedii buu markaa yacni uu ku qoslay oo qosolkii marka ambiyada qosolkoodu inta badan dhoolla caddayn buu ahaa marka fatabasama saasaa loo yidhi daaxikan ay mutabasiman isagoo markaa dhoolla caddaynaya wa qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow owsicnii igu ilhaami an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nicmadaada allatii nicmada oo ancamta aada nicmaysay calaya aniga korkayga wa calaa waalidaya waalidkay korkiisa wa an acmala inaan sameeyo igu ilhaami camalan camal camalka oo saalixan wanaagsan kaasoo tardaahu aada ka raalli noqonaysid wa adkhilnii igeli biraxmatika naxariistaada darteed ilaahu igu geli fii cibaadika maca cibaadika addoommadaada macooda xaal aan ahay asaalixiina suusuuban aljannata igeli saana waa la dhihi karaa watafaqada aطayra faqaala maa liya laa ara lhudhuda am kaana min alghaa'ibiin watafaqada wuu kor meeray aطayra shimbirihiibuu kor meeray nabiy llaahi sulaymaan baaritaan iyo kormeer ayuu ku sameeyey faqaala wuxuu yihi maa lii maxaa lahaanteyda ahaaday laa araa aanan arkaynin alhudhuda hudhud aanan arkaynin am mise kaana wuxuu ahaaday isagu min alghaa'ibiina kuwa maqan miyuu ahaaday maxaa ku dhacay hudhudkii uma jeediye ayb watafaqada marka tafaqudku waa tatalubu maa qaaba canka wax kaa maqan markaad kor meertood baarto marka nabiy llaahi sulaymaan wuxuu tabay hudhudkii sababta marka hudhudka uu u tabayna waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd hudhudka wuxuu u qaabilsanaa nabiy llaahi sulaymaan meelaha biyaha ku jiraan ee dhulka ayaa marka ay markaa sahan ay u ahaayeen oo meeshay marka biyaha iyo waxaa ku jiraan buu fahmayey markaasuu yacni afkiisa iyo waxbuu ku gargaraacayaa meeshaabaa marka uu garanaya waa la qodayaa marka meeshii biyo iyo waxbaa marka lagala baxaya ayb oo sidaana marka waa la tilmaamaa marka lidalika saciid ibnu jubayr baa wuxuu yihi lamaa dakara ibnu cabaas haada ibnu cabaas baa sidaa sheegay markuu sidaa sheegay qaala lahu naafic ibnu lsraq nin khawaarijta ka mid ahayo naafic ibnu lasraq la dhihi jiraa wuxuu ku yidhi yaa wasaaf undur maa taquulu yani waxa aada dhahayso wasaafka ama wasiifku addoonka oo kale waa waa nin marka iska edab daran waay oo aan ixtiraam aqoonin markaasu wuxuu leeyahay undur maa taquulu bal fiiri waxa aada dhahayso ina sabiya minaa cunuga yarkao annaga naga mida yadacu alfakha wuxuu dhigayaa dabin wayaxhu calayhi turaab ciid buu korka ka saar saarayaa fayaji-u lhudhudu hudhudkaa imaanayo walaa yubsiru ma arkayo alfakha dabinka ma arkayo xataa yaqaca fii cunuqihi ilaa markaa qoorta ou gashto markaasuu ku dhacayaa meeshii dabinka yani god intuu qodo waxoogaa qashin yar iyo waxba carre iyo waxbuu saar saarayaa hudhudka marka wuxuu ka wadaa see biyo u arkayaa dabinkaas iyo godkaa loo qoolayo loo dhigaayo ma fahmaayo xataay saasuu rabaa inuu dhaho nacam see marka biyo u sahminaya xataa yaqaca fii cunuqihi faqaala lahu bnu cabaas marka wuxuu le warkan aada sheegayso iyo warkan soo kalama duwana ilmaha yareerkaaba hudhudka gaado saasayna ku gaadaane faqaala bnu cabaas ibnu cabaas wuxuu lahu wuxuu ku yidhi wayxaka ina alqadara idaa jaa xaala duuna albasar qadarka hadduu yimaado aragga iyo wuxuu kala teedayaa iyo iyo iyo meesha lagu dhimanayo qofkii maba arkayaba wa fii riwaayatin riwaayo kale idaa nazla alqadaau walqadaru dahaba allubbu wa camiya albasar haddii qadihi iyo qadarku uu yimaado caqliguna waa tegayaa araggana waa indhala-aanaya ayb haddaad adiga arag badnayd oo taxadar badnayd meeshaa ku dhima lahayd taxadar waa tegayaa oo idaa jaa waxaa la yidhaahdaa idaa jaa alqadaru baطla alxadar haddii qadar yimaado digtoonidii waa baaba-aysaa ilaa inaad ku dhimataa la rabaa meesha moogta marka bahalkan hudhudkaa meeshii uu ku dhiman lahaa ama wixii marka in la qabto hadday qadaran tahay wixii uu arkaayey iyo ma arkaaya marka jawaab fiican buu siiyey wahada yadullu calaa yacni caqliga ibnu cabaas iyo dhugtiisay kutusaysaa ninkan marka naaficu lasraq mar walba waxbuu saas u weydiin jiray ibnu cabaasna waa uga jawaabi jiray watafaqada wuxuu kormeeray nabiy llaahi sulaymaan atayra shimbirihii buu kormeeray faqaala wuxuu yihi maa lii maxaa lahaanteyda ahaaday laa araa aanan arkaynin alhudhuda hudhud aanan arkaynin am mise kaana wuxuu ahaaday min alghaa'ibiina ayuu ahaaday kuwa maqan ma maqan yahay maxaa ku dhacay hudhud aawe la ucadibanahu lawallaahi ya ucadibana cadaabee oo cadaabeehu isaga cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag oo u qalmo ow amase laadbaxanahu gowrace oo gowrace isaga ow amase laya'tiyannii wou iila imaanayaa oo iila imaanayaa bisulaanin xujo mubiinin cad wax aan ku dhaafo marmarsiyo aan ku dhaafo oo sax ah bou iila imaanayaa meeshaas marka qurdubi wuxuu leey waxaa laga qaadanayaa ninka xaakimka ah inuu sha dadka kor meero dadka shaqaalaha ah ee isaga markaa ka hoos shaqeeyo ama raciyadiisa inuu aada uga warqabo nabiyullaahi sulaymaan marka inta uu maamulayo oo dhan xataa xayawaankiibuu saa uga warqabaan uu kor meerayaa marka qof nool maxaad umalaynaysaa marka dawe meesha aada joogta haddii dadka laysaga markaa yacni dhibaato uga dhacayso hadday gaajoon yihiin iyo haddii kaleba aadan ogeyn waqtiga maanta aan ku jirno hadda abaarahan aada maqlaysaan dadkiiba marka waxay ku indhafiiqan yihiin kursigan doorashadii maxaa laga yidhi doorashadii xaggay maraysaa yaa la doortay dadkan agtooda ku dhimanaya aan wax siina xataa ma awo ma dhahayaan caqligii marka waa tegey waxaan baa marka loo qurxiyey kuwa waa ku dhimanayaan agtooda labaatameeyo soddomeeyo afartameeyaa ku dhimanayso xataa dhimashadooda wax weyn lagama soo qaadayo lagama hadlayo marka waxaasoo dhan markaa de iyo madaxtinimadu waa isdiidayaan cumar wuxuu dhihi jiray buu yihi qurtubi waxaan ka baqayaa buu dhihi jiray xoolaha waxaraha iyo xoolaha ciraaq ku gaajoonayo ama ku dhibaatoonayo in cumar wax laga weydiiyaan ka baqaa saasuu dhihi jiray aad buu marka tafaqudkiisu iyo u badnaa iyo dadka uu wax u dirsaday kormeeritaankooda ayb culimadana weliba waxay yidhahdaan afar qolo in mar walba aan kormeerka laga deynin waayo abulxasan almaawardi alqaadi almaawardiy kitaabkiisa duraru suluuga wuxuu leeyahy afar qolo ee dowladda ka mida mar kasta in la kormeero qolo waa askarta dadka askarta haddaan dadka laga kormeerin mulkigii iyo wixii jiray oo dhan ba waxaa laga fahmaa xumaantiisa meesha ay kasoo muuqanayso ugu horeyso askarta waa in marka uu kormeero oo uu maadaama uu u dhiibay dab ama hub uu u dhiibay waa inuu mar kastaa kormeer ku hayaa kuwaas qolada labaad marka waxaa weeyaan in la kormeero ay tahay wasarada dadka shaqooyinka uu u kala ile wasiiradu ninka madaxweyney naa-ibka u yihiine iyaguna marka waa in la kormeeraa shaqadii inay guteen musuq maasuq inay wadaan waa in la kor hayo qolada labaad kuwaas waay qolada saddexaad wuxuu yidhi asxaabu lkharaaj waa kuwa maalka haayo bangiga dhexe kuwa maalka kaydka dalka iyo dadka kuwa hayo uu kusoo dhacaye maalkii ummadda ayaga gacanta ku hayo waa in dadka laga kormeeraa oo gacantooda laga ilaaliyo afkooda nacam wixii la siiyo oo mushaar loo siiyo un maahani nacam ayb qola marka yacni qolo afaraad oo kale uu sheegay marka oo markaa iyagu hadda waa maskaxdeeda waa ka maqan tahay qoladan marka askarta iyo kuwan dhaqaalaha hayo iyo yacni wuxuu sheegay iyo kuwan ciidamada ah saddexdaasaan hadda xusuustaa mid afaraadna dabcan marka wuu ku daray marka kuwaa iyagu inuunan indhaha ka qaadin ayaa laga rabaa ayb famakatha hayra baciidin ayb marka qisadii da uu la maqnaa iyo cudurdaarkiisii iyuu ka hadlayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed